Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa lagu soo gabagabeeyay tababar ku saabsan habka ilaalinta tayada biyaha iyo baaristooda. Tababarka ayaa waxaa ka qayb galay shaqaalaha hay'adda SOS iyo qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adaha bahwadaagta la ah. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Biyaha Maamulka Koonfur Galbeed Jaylaani Cabdulaahi Xaaji ayaa soo xiray tababarkan. Agaasimaha Waaxda Biyaha Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Maamulka Koonfur Galbeed Liibaan Ow Khaliif ayaa ka waramayay ahamiyadda tababarkan.
saad u jeedeen waxaa noo soo gabagaboobay tababar lagu baranayay habka tayada biyaha loo baaro badqabka bulshadana loo ilaaliyo sidaad arkayseen waxaa iska kaashanaya hay-adda soos iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee koonfur galbeed iyo bahda raxde ee kala shaqaynaysay hay-adda soos ee dhinaca washka runtii farxad gaar anaga wasaaradaha noo ahayd in tababarkani uu qabsoomo shaqaalaha hay-adda soos ka socda iyo wasaaradda oo iskaashanayana ay tababarkan maaragtay ay bixinayeen la siinaya qaybo ka mid ah shaqaalaha hay-adda soos iyo hay-adaha bartnerska la'ah ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed iyo even deegaano ka baxsan oo ay ka mid yihiin jubbaland marka tababarku runtii tababar aada muhiimad gaara u leh buu ahaa wasaaradduna ay ahmiyad ballaaran siinaysay tababarku intuu socdo dabcan waxaa lagu qaadanaya oo lagu baranayay laboratoriga ama shaybaarka guud ee wasaaradda bay tiimku ku tababaranayeen muddadaas afarta beri ah sidoo kale waxay aadayeen fiildiga si ay usoo qaadaan saamballo ceelasha qaarkood ay uga soo qaadaan biyo lagu sameeyo baaris iyagoo ay markaas shaqaaluhu practically ku sameynayeen tababarku tababar aad u qiimo badan oo ahaa hay-adda iyo hay-adda soos iyo wasaaradduna ay iska kaashanayeen runtii waa uga mahad celinaynaa hay-adda soos tababarkan ay soo qaban qaabisay waxaan rajaynaynaa insha allah in uusan kan keliya ku ekaana uu sii socdo tababarro noocan oo kalena ay sii qabsoomaan oo qabtaan mar walba runtii sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa cid walba oo tababarkan ka taageerisay hay-adda soos siaad u jeedeen tababarkoode guul buu kusoo dhammaaday iyo sidii la rabay waxaana inoo soo xiray saad ka arkayseenba agaasimaha guud ee wasaaradda mudane jaylaan cabdulaahi xaaji tababarada noocan oo kaleenta ayaa kaalin ka qaadanaya sidii loo ilaalin lahaa tayada biyaha si bulshada ay u helaan biyo nadiif oo baaris lagu sameeyey